bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaraya miinfayla ka dhowaada warkaana hamignimay warbaahinta warsan ee baydhaba qodobada isin ka dheegi doontaan haddii ilaahayara intuuna ku guda jarna warkaana hamignima iyo weliba ku mid gudoomiyaga baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya uose ku hadlay muddo kororsiga hilahayoka baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka qiimo siirarka ee maciishada deegaanada hirshabeelle oo koronkati soomaaliya oo tirada inka badan ay tii maalinta shideediyan amuudi cudurka dilaaga ee covid tumi sagaala dada coronavirus ankuroora jabuuti oo deeri somalilana qaramada midoobay oo ku digdintay masiibo kaleed ee caalamka ayaa ka wajahanta wasiir gudaha bare use walla use ku muujiyay xiisada ganacsiga puntland iyo hiiraana dowladda soomaaliya wara ku saartay qaraxa kulii muqdisho dowladda soomaaliya oo y warkala yaa ku saartay amara ku socdo masaajidada akhbaaraadka binaankaadiya warsana singayton amignimadan haddii ilahayara akhyaaray intuunanka guda jarnay sinka dheegi doontaan iyo weliba ku mide ka hoya lamaga abati al-shabaab oo walku badan konton qof iyo ka dilan dalka saiti ee mosambiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaitooya arbaa kamisna hahoojida hayta taariikhdana yaadaka toosanta labaatan iyo lamada bila afaraad ee abriil sanadka lamada kun iyo labaatanka intaasay weliba yohayana qodobadii warkaan hamignama haatana ka dhawaada sogiyo faahfaahsan warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa eh yaan dadsiin kula soo si doona haddii ilaahayar insha allah waana shukri iyo hasaartii maada ku deertow qodobkan koreeya weliba uusee gudoomiyaga baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oose ku hadlay muddo kororsiga hilhayowka baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka gudoomiyaga goloshaafka ee baarlamaanka federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo meylaseyti kusaari walay ku dhaliday reedandhakowka kakooye furitaankii kala fadhigii toddobaad ee lamada man kaasaytoon siyaasiyiin badan iyo kasabayan intiya bilow yeedan ata qorshaga lakafadow inti muddo kororsi lansuubi baarlamaanka iyo madaxtooyada gudoomiye maxamed mursal oo suwaraysi siyaaye laantabka soomaaliga ee b b c da yaa sheegay intii saameynta ku dhalatay cudurka coronavirus daraadiya redland ka dhigay furitaankii kala fadhigii toddobaad isoo nuqusay inti doorashada waqtisha la dhobado doona walibana meelasaytiisu ku saaray suurtagalnimada lansuubi doono muddo kororsiga gaar ahaan muddada hilhayowka baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka dalka sharci iyo dastuur yo leeyi meelku qoranto muddo kororsi ma jara baarlamaanka iyo guddoomiishayna ma ka fikirna inti muddadiyo kororsan haqnaman le muddada hilhayowka baarlamaanka waa afar sana qodobka sagaalii koowaad ee dastuurka markii iyo fiiryan weliba usdhikay hilhayowka madaxweynaga afar sana maanama jarta meelo baarlamaanka iyo ankabanaanta intiyo kororsan baarlamaanka hatana diyaar mange intiyo hilka kororsan weliba yoon diyaar garoowahyana inti shuruucdii dhumanaytilka dhammaystira yaaray gudoomiye mursal qoraal si wada jira iyo maalin ka hor yohan saaran gudoomiyaalka lamada mang ee baarlamaanka iyo weliba yo kasheegana intiyo reedankan furitaankii kala fadhigii toddobaad oyo katoosanati labaatankii bilon welibana taasiid yeesheentay walaa badan oyo katoosanta intii isu jara qorsho muddo kororsi dowladda iyo suubiyahayta weliba maalinta shideediya ama maalintii maalintii ku dambeeytaya sii kororahaytee tirada isu haradidahaya cudurka corona gudo dalka kan soomaaliya weliba sida oo kale dee sii korortay tirada soomaaliyanka amudasa fayraska covid tumi sagaala soomaaliya labaatan afartii saacan ka dambeeytay weliba cudurka nka amudaya iyo deerta yeli qofa sidayoo sheegan saraakiil caafimaadka waa tiradii inka badan ay ti ee maalinta shideediya yoamud soomaaliya udurka corona oo caalamkuusu fara badan usukahaya sidoo kale dawaatirida inka badanayd ee dalalka iyo wakyaalan dhiniga bariga africa iyo inka amuudan maalinta shideediya udurka dilaaga ee corona virusa weliba sidoo kale dalawaati afarti sahanka dembe tila diiwaangeliya afarti sagaal qofa oo udurka laku heli tirada guud ee soomaaliya udurka covid tumi sagaal isu harididay wasaaradda caafimaadka ee ka sheegday lama boqol siyeetan iyo lix qofa sacdooga lahdhaafiyo weliba la sheegay intii dad fara badan ee udurka corona viruska daraadiya iyo hankuruuran dalka siti jabuuti sidhuwa malaysiya iyo hangalo magaalooyin kumid ata deegaanada somalilan wariyaal oo rooga deegaano kumid ee gobolka owdal ee somalilan iyo weliba oo sheegana inti dadka siti yohaneska jaranbilan iyo magilba iyo hadeere magaalooyinka boorama iyo gabiley iyoona meelasiti hangmarna magaalada khuduudka iyo luwadaagaas ee jabuuti iyo somalilan oo ka yaala dhiniga saiti ee lowya ade sidoo kale dawararkii weliba oo sheegahayana inti dadka saiti badan shoba deegaanada somalilan iyo ku galeen deegaano ka yaala dhinisha dhiniyaalka somalilan islamarkaa saytana saacaada iyo hatiyo un rogan deegaano kumid ah somalilan dadka ka noolna iyo ku obs gabaan cudurka covid tumi sagaala xukuumadda somalilan iyo gudiyada aan qaabilsan ee ku horseedowka cudurka covid tumi sagaal iyo weliba ay laayonay hataa waa dabagale aan ku suubin dadka sayti oo kooyi ama kooy dalka sayti jabuuti waana laku helay dalka sayti jabuuti kiisaska anka badan ee udurka corona virusa qaramada midoobey iyo weliba iyo ku digday intii masiibo kaleed ee caalamka soo haka wajahanta dunida iyo usoo khatar biliiran usoo iyo ankajarta macluumaadka ku dhanka iyo nagda doonta viruska corona usu safmarka ay sida iyo ku digdi qaramada midoobey mas-uul aan qaabilsana ama isku tirsana dhinaga hay-adda hunguruga ee adduunka w f b iyo weliba usu sheegayaa inti lombaahinyi intii tilaabo deg deg ee loonka horseeda udurka usoo masiibada sayti iyo sheegay intii ka wajahanta dalka warbixintan oo loonku hadlaay saameyntii kabeelada korto macluumaada sayti weliba laka sheegay intii dada badan ee caalamka tirada ama tiradiyo iyo anka badanta iyo kabeelada doonta saameynta anka badan oo dadka tirada laka sheegay lama boqol iyo konton milyan oo qofa walku badan dadka sayti oo khatarta iyo anka jiran waana yoo ka noolin tumundal oo yoo ka yoo ka jiraan ulaada iyo weliba xaalado dhaqaalo xume iyo weliba saameyn ku dhalatay isbeddelka imilada sidiya sheegdi w f b dalalkaasi tiyo weliba yoo ku mid ayana jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo afghanistan iyo weliba etoobiya south sudan iyo weliba suudan suuriya iyo nigeria hitaa ka hor intii dadkaasiti hitaa kanawa meelasayti akhyaaray hitaa ka hor intii uusoo unku faruuran cudurkan dilaaga ee qaybo kumid ee dhinaga africa iyo weliba koonfurta aasiya iyo wajahdaya unguroga yaraanta iyo ku dhalati abaaro iyo kadlaanka isukadegi beera wasiirka wasaaradda xukuumadda ee soomaaliya dhinaga walbarashada cabdulaahi godaha bare ayaa weliba usuballaa usu ku muujaya xiisadda dhaqaale ee diriirta ee puntland iyo gobolka hiiraan kuladda markay hadal dhowaan usoo kubeeriya madawiinaga puntland oo haya ganacsatada puntland inta deegaanada iyo kubasan ee puntland iyo naqana iyo injinar raashinka qudulduruuriga wasiir godaha bare osoo qoraal bertisa facebook usakadaab ayaa ka sheegay intii nasiib daro yeedeeta intii mas-uuliyiinta puntland iyo nuqabateen iyo ha saaran raashinka dhinigaasiitiya deegaanada lagu isticmaalo waa degada boosaaso wasiir godaha bareenka baaqi puntland intiya ku fiirsata inti ganacsatada reer hiiraana iyo onkasaweyna inti maamulka gobolka hiiraana meelasayta iyo unguriga ama dhiniga raashinka iyo unaqabateen iyo ha saaran gobolka hiiraan iyo kumid iyo gobolada kayaala puntland ee soomaaliya oo raashinka oo qudulduruuriga unkukoyowa dhinaga degada boosaasa welibana hata madawiine denis wiinusan korjeysdaya gudoomiyaga gobolka hiiraan alijeste cusmaana qiimo siirka maciishada deegaanada hirshabeelle iyo koronkati faahfaahinta warkungna weliba miilahanin ku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana
iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan wax yar ay ka harsan tahay ayaa sarakac waxa uu ku yimid qiimaha lagu kala iibsado raashinka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar oo ka warbixiyey siga hore ay waqtigaan ramadaan isku su-aadinaya ramadaanka hore ramadaankan isku hal maaha difrisi ayaa udhexeeyo difrisi udhexeeyo wuxuu leeyahay ramadaanka hore waxaan arki jirnay shacbaan shan iyo tobankiisa waxaan arki jirnay suuqa dhaqdhaqaqa uu bixi jiray ganacsiga ninka oo xogo wax haysto in kuwa haysanaba laba dad abraaq ay samayn jireen balse hadda laakiin ma arkaysin shacsuban inay jiro inay tirado dadka saka ee uu la-anna waxaa keenaya intaas yahay xeyga hadda jiro iyo xoogo coronavirus sida la sheegayo sida xoogo xaluqaale waxaa kamid ah xadiiska xili wuxuu xumaa jiray labaatan saddex iyo labaatan balse hadda wuxuu ku yimaadaa lix iyo labaatan iyo todoba iyo labaatan sida u dhexeeya marka sicro daraadeed ayaa jiro xogo hadda waxaa rajaynaynaa qoos isudhac uu sameynayo sida amiiko ama hore xogo oo warkasoo sarkacay balse hadda laakiin xogo waxaan rajaynaynaa inuu hoos uu maray mid waxaan gadnaa noocan waxaan haynaa p i b da waxaan ahanteed hadday mustacmalkiina laba dolar ayaan gadnaa hadda laakiin danyartahay waa beeraaley waa tacabado ma haystaan ilaah ku xirnaadee anigana waxaan fiirinaa marka ay soo dhawaato bisha barakaysan ee ramadaan dadka inta badan waxay u diyaargaroobaan iibsiga waxyaabaha ay ku soomi lahaayeen laakiin haatan sidii hore way ka bedelan tahay waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in dhibaatooyin badan ay haystaan
waxyaaba nin walba oo haastay cidkuu kari bishaa ku xirinaana qof walba waxuu haysta qaadiyo ee diyaarada imaanayso afkaas xamal ay ku jira taleefanada dhawaaqaaleen badeecadaha kabo oo kale cidka isku shaqeeya hadda maadaama bisha ramadaan dhaqaaqaale ciidihii wixii oo kalena qaaliya noqdeen walaa ilaahay shaanin ilaahay lakuma hadiyo qayb waaha mahadaasa ilaahay iskule un baniaadanga ana walnama reebo korna walma qobsa masuubii korna qayb waa walwalbo ilaahay shaanano ilaahay aan kama hadiyaan alxamdulilah
codkaasi welibaan dambey warbiyintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan soniin kudiri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana waraqoraal ah kubashii dowladda soomaaliya iyo weliba loonku hadlaya qaraha iyo kaduugana dhinaga xubno ku tirsanka al-shabaab meeleseytii oo sooka qarah iyo meelo ka dhowa isgooska soos ee degmada hilwa ee gobolka banaadira war-saxaafadeedkan u ah kubahii wasaaradda warfaafinta soomaaliya weliba laka sheegay intii koo ku mid eh ragii meeleseytii kaduugi miinada seytii ka amuuda islamarkaa seytina lama kaled oo meeleseytii laka qobaday aanasay oona dhaawac ahaan iyo ah ku deeri qarahgii meeliyo oon ka duugan sidoo kale da wararka war-saxaafadeedka iyo wasaaradda iyo asaarta weliba laka sheegayaa inti guulogii milisiti laku saare dhinaga al-shabaab ee magaalooyinka muhiimkan ee sida janaale mubaarak awdheegle iyo weliba qaar kaledba iyo diirsiyan falalka noogun oo kale waana iyo ka qarihyan wali iyo milisiti iyo lakulumeen al-shabaab ee dhinisha wiliyahan ku hadalna warkan oo ha kubeeri wasaaradda warfaafinta soomaaliya waana ka toosanta intii xubno ku tirsanaaye al-shabaab iyo walyeelo iyo ama milisayt iyo qaraha miine iyo ka duugan wasaaradda awqaaftay iyo weliba arrimo diinta xukuumadda soomaaliya weliba iyo hasaarta iyo go-aano kasooda dhinaga dhammaan masaajidada kayaala dalka oo la xiriirta dhinaga udurka dilaaq ee covid nitena war-saxaafadeedkan kubahii wasaaradda weliba laka sheegaya intii milisiti lakuta hadara kulanka culummada iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda iyo khasaaran iyo weliba ay ku koobanayan intii labaati afar qodoba oo ka socda dhinaga imaamada masaajidada iyo weliba dadka seedaba ama dadkan seedo ibaadada masaajidada qodobada warsaafadeedka iyo weliba kumid tahay ama aan ka muhiimsanaa intii la badiyo qur-aan akhriska intii milisaytii iyo la sheegaya intii qof walba hakuweysahay sida idoosho akhyaaray suronkiisin warka ku dhugunsid haytaan weliba warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba booliska wadankaasi tiya mosambiq yaa weliba sheegana intii hubno ku tirsanaa dhaniga ka hoda iyo lamaga abati al-shabaab iyo tuulada takis ee waqooyiga dalkaasi tiya oo ka dilaan qonton ilama qofa osh abhaya afhayeenka booliska dalkaasi tiya mosambiq oo lakamaga aawaba orlando iyo weliba uu soo warbaahinta dowladda in sheegay intii dadkaasitiya la dilay iyo badan shobiyo hayaan dhallinyaradiidii intiyo ka biiraan ururka al-shabaab oo ku as-aasan dalkaasitiya mosambiqa sanaxariis dore ayaa toddobadii bilon laka dilay dadkaasitiya qaar kalena la gooray qaar kalena la toogaday waana waa lalayaabo dowladda tallaabo yaa ku jawaabi doonta ama tallaabyo ku jawaabasa iyo qaado doonta yeeray afhayeenka sidoo kale weliba uusan ka baaqay dadka shacabka gaar ahaan dhallinyarada ka noola waddanka mosambiq intiyo ku dheerdan meelo iyo roogan dagaalyahanada ururka al-shabaab oo ku as-aasan dalkaasitiya mosambiqa warkii hamiina ma akhyaaray hilowisin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee runtiya beledka tambaydhaba intan inkadhunya warka waliba asaartay mahata ku deertow shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan cabdulaahi jira farsameeyey ano maxamuud asineso siyaaye ammaan allah